kuwani waa ciidamada danam ee dowladuleedka jubbaland waana ciidamo si gaara u tababaran waxayna maanta howlgalle looga sifaynayo al-shabaab ka bilaabeen deegaano badan oo dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waxaana ka mid ah deegaanada ay maanta ciidamadan cagta mariyeen deegaanada wirkoy singaler baarsanguni buundada araare iyo deegaano kale ciidamada ayaana baaritaan sidoo kale ku sameynayay inta aan haynin waddada gaadiidka halkaasi isticmaalayay kuwaasi oo isaga kala goosha waddada dheer ee xidhiirisa kismaayo iyo muqdisho waxaana ogaasho kadib la fasaxayay dadka waddadaasi isticmaala dhulka ayaa ahaa mid barwaaqo ah oo rabbi uu ku bannaysay raxmaddiisa waxaananay cawda roobka iyo xareedda waran deegaanadan ku ildoogsanayay dadka iyo duunyada iyo sidoo kale duurjoogta kuwaasoo mararka qaarkood aada arkaysay iyaga oo duurjoogtu ay ku raaxaysanaysay xareedda halkaasi waran ciidamada dowladuleedka jubbaland ayaa ah kuwo inta badan iyagoo aysan wehelin ciidana ku sugan deegaanada mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay inay sugaan amnigooda iyagoo si iskooda u guta waajibaadkooda amni waxaana inta badan deegaanada jubbaland ku sugan ciidamada dowladgoboleedka jubbaland oo iyagu aysan la joogin ciidamada shisheeye ujeeddada howlgalkan ayaa ahaa sidii loo burburin lahaa goobaha ay isku aruursadaan kooxaha nabadiidka ah kuwaasoo xilliyada bisha barakeysan ee ramadaan inta badan caadaysta in dadka shacabka ah ay dhibaateeyaan dowladgoboleedka jubbaland waxa ay wadawaayadii ugu dambeeyey diyaarinta ciidamo tayo iyo tiraba leh kuwaas oo la doonayo in guud ahaan ay hantaan amniga deegaanada jubbaland